saddex ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay meel u dhow degmada wellan weyn sida ay sheegayaan warar dhinaca amniga ah dhinaca kalena deegaanka araare oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxaa shalay ka dhacay isku horimaada dhex maray ciidamada maamulka jubbaland iyo maleeshiyada ururka al-shabaab mukhtaar cabdi maxamed oo ka mid ah taliyayaasha ciidamada jubbaland ayaa v o eda u sheegay in dagaalkaasi ay al-shabaab kaga dileen lix nin laba qorina ay ka soo furteen waryahayaga caashe ibraahim ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay mukhtaar waxaanay ugu horreyn weydiisay waxa sababay dagaalkaasi waxa sababay walaale waxa weeye dee meesha dagaalkaasi uu ka dhacay meel furina bay ahayd de meel coladi ay ka jirto waxa weeye dagaal wuu ka dhacayaa denberi dagaal wuu ka dhacayaa sababtoo waxa weeye waxaan joognaa soomaaliyaan joognaa geeska afrikaan joognaa ama soomaaliyaan joognaaba marka dagaal baa ka dhacay meeshaas uu dagaalku ka dhacay araaro dhexdeeda ayuu ka dhacay geeska afrikaan joogna maxaa ula jeedaa waxaan oga jeedaa geeska afrikaan joognaa waxaan oga jeedaa dee adduunka waxa weeye africa way ka dagaal badan tahay dagaalada waxa weeye meelaha ay ka ogan yihiin waa geeska africa inta badan waa tahay marka araare yaa gacanta ku haya markeedii hore ama haddaba yaa yaa maamulka araare gacanta ku haya maamulka araare annagaa gacanta ku hayna hadda dowladda jubbaland baa gacanta ku haysa iyo ciidanka federaalka marka inuu dagaalkani ka dhaco maxaa sabab u ahaa waxaa sabab u ahaa waxa weeye difaaca hore ee jubbaland yuu ahaa meesha la yidhaahdo baar sanguuni kaas oo macnaha waxa weeye dee ciidan difaaca ku jira wuxuu samaynayaa howlgallo iyo dhaqdhaqaaqiyo yuu samaynayaa taas baa macnaha waxa weeye yaa sabab u ahayd in macnaha dagaalkaas uu ka dhaco meesha waa furin bay ahayd marka dhaqdhaqaaqiina sabab u ahay ma ahayn weerar ay al-shabaab idinku soo qaaday maya annagaa waxa weeye weerarka annagaa qaadnay shabaab naguma soo qaadin annagaa weerarka qaadnay marka degaankaasi ma degaan dhul xuduuda ku yaala oo gacanta shabaabna aan ku jirin tan maamulkana aan si buuxda usoo gelin miya sida dhabtaa waxa weeye araro waxay ahayd meel shabaabna waxa weeye aynan soo gelin waxay kusoo gaaraan sahan bay kusoo gaargaarhayeen meelo duurahoo waxa weeye ay arara ku dhowo aaga arara ayay deganaayeen annaga sahankanaga tegi jiray araro iyagana waxa weeye markii ayna ogaadeen sahankanagu inuu meelaha uu soo gaaro iyaguna waxa weeye ay iman jireen marka waan ka faa'iidaysanay waxa weeye imaatinkii ay imanayeen baan kaga faa'iidaysanay anagu kadib maxaad samayseen dagaal baa ka dhacay meesha waxa weeye ragna waa kaga dhintay qoryana waan kusoo furanay waa gartay marka khasaaraha adigu intaad og tahay inkastoo dhinacii dagaalamaya dhinac ka mid a aad tahay haddana khasaaraha meeshaa ka dhacay maxaad ku sifayn kartaa wallahi walaale maxaad ku sifayn kartaa meehe waxa aan ogahay ee meesha ka dhacay annaga wax khasaaraha oo naga soo gaaray meesha ma jiraan laakiin iyaga dhinacooda waxa weeye khasaare badan baa kasoo gaaray lix nin way kaga dhimatay laba qorina waan kaga soo furanay laba qori oo noocee laba qori oo qoryaha loo yaqaano akeega yaan kaga soo furanay lix ninna way kaga dhimatay meeshaas marka guud ahaan ragga dagaalka la gasheenna tiradooda imisay ahayd qiyaas ahaan wallahi walaale waxa weeye waxay ahaayeen nimankaasi niman yaroo waxa weeye qiyaas ahaan waxa weeye ka soo baxay adigu ilaa soddon nin meelahaas koox camal bay ahaayeen oo loo soo diray inay macnaha waxa weeye meelahaas ay ay mataqaanaa wax ka ugaarsadaan annaguna markii aan xogtooda helay in aagaas waxa weeye ay kusoo wajahan yihiin yaan usii gallay meeshaasaan usii gallay annaga oo diyaar usiiya waan ka guulaysanay ilaahay guusha uu naga siiya marka lix nin baad sheegtay marka inaad shabaab ka disheen wax dhaawaca ma jira
walaala wixii dhaawaca way la tageen laakiin annaga waxa weeye meesha waxaan oogu tagnay lixdaa nin oo meyda yaan oogu tagnay laba qorina waxa weeye way kaga tageen meesha lixdaa nin iyo labadaa qori baa waxa khasaare ah oo shabaab xaggooda waxa weye annagu aan meesha oogu tagnay goobta dhinaciina wax khasaare inuusan dhicin baad sheegtay wax dhaawaca ma jiraa annaga wax khasaare oo na soo gaaray dhimasho iyo dhaawac midna nama soo gaarin dagaal waa khayaano khayaano cad oo waxa weeye fudud baana waxa weye kaga ilaalay ilaahay baa nagu guuleeya waxa weeye annaga wax nagu soo gaaro ma jiraan
waa agaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa mukhtaar cabdi maxamed oo ka mid a taliyayaasha ciidamada jubbaland waxaana u warramayey waryahayaga cashe ibraahim aadan